garoonkaas wuxuu noqonaya garoon caalami ah oo terminalkii siile oo ranwaygii siile meesha garoonkii meesha ku ordisa diyaaradu leh terminaalkii yani dadku ka duulayeen oo ku nasanayeen leh leh towerskiisii iyo nidaamkiisii waxa weeye aeroport casri ah oo dhamaystiran ayuu noqon doonaa insha allahu waxaan rajeynaynaa weli designkii u dambeeyey waana loo keeni doonaa muddo adugu bil ka yar gudahood saan ku heshiinay laakiin wuxuu qiyaas waxaan qiyaasi karaa laba kilomitr iyo bar ilaa saddex kilomitr noqon doono ranwaygiisu hadii ilaha yidhaahdo marka waxa weye de garoon fiican oo magaaladan muhiimka ah gaalkacli waa muhiim waxay muhiim u tahay uruxdii soomaaliya weye santarkii soomaaliya weye oo ogtoo gaalkacyo todoba boqol iyo konton kilomitr bay xadan u jirtaa todoba boqol iyo konton bay u jirtaa boosaaso sideed boqol oo kilomitr bay u jirtaa hargeysa sideed boqol iyo toban kilomitrna jigjeeg u jirtaa santarkii soomaaliya weeye aeroportkaani muhiimadaas gaarkaa uleeyahay hab buu noqonaya caalami ah haddii siday tahay uu uhirgalo insha allah waan uhirgeli doonaa loogana faa'idayso insha allah dhaqaalaha ku baxaya mashruucan lagu dhisayo garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo imisuu la egyahay yaase bixinaya
wataan kuu sheegaya waxa weeye annagu waxaan rabnaa kaabayaashana dhaqaalaha inaan ka dhisano khayraadkeena dabiiciga faahfaahin intaa ka badan hadda anigu aan galayo kusiin karaa ma jirto laakiin waxay noqonaysaa dhaqaalaha galay dhaqaala fiican baa geli doona aan yarayn laakiin waa dhaqaalo aanu haysano haddaan nakaash uhaysan badeecad aan uhaysanin yani anaan uhaysanin lacag ahaan kaashna badeecad ahaan baan uhaysana markaad tidhid amaan uhaysano lacag ahaan amaan uhaysano badeecad iyo khayraadaan leenahay macnaheedu waxa weeye waa isku tashi waxaa lagu dhisaya garoonka diyaaradaha gaalkacyo oo puntland baa fulinaysa adeer puntland waa isku tashanaysaa cid aan wax weydiisanayno reer galbeed baanaan lacag weydiisanayn reer bari baanaan lacag weydiisanayn carab baanaan berigi doonin annaga puntland aragtidayda waxa weeye ambitionkayga waxa weeye wax anagu aan leenaha ku tashanayna maalintan meeshaan baan dadka puntland usheegay puntland waa isku tashanaysaa ina iyadoo isku tashatay wayna horu maraysaa kaabayaashana dhaqaalaha waa dhisan karnaa wadooyinkeyga waa dhisan karnaa dekedaheyga waa ballaarhsanaynaa aeroborteynka waa dhisanaynaa intaasna waxaan ku dhisanaynaa khayraadkeena iyo isku tashigeenna iyo awoodeenna iyo wax ilaahay noogu munayso na siiyey caqliyad un bay ubaahan tahay laga faaiidayso sidaan la socdo mudan madaxweyne waxa weeye garoonkaas waxaa laga dhisay meel banaan gaalkacyan horey garoon kale u lahay maxaa loogu xushay meel banaan in laga bilaabo dhismaha garoonkaas waxaan uxulinaa waxa weeye dhismahaas dawladii hore ee soomaaliyeed baa dhistay magaaladii buu ku dhex yaalaa xaafadii buu soo dhexgalay sidana garoon wuxuu u baahan yahay magaalada uu ka baxsan yahay baa la rabaa marka khatartiisa ayay leedahay diyaaradu waad aragtay wax soo kormarayaan daarihii iyo iyo iyo iyo maaragtay korontadii saas usoo dulmaraysaa marka waxa weeye de magaalada way waanagtay way fiday garoonkiina magaalada buu ku dhex hadda ka dhex samaysan yahay taasaa keenaysa marka in laga bixiyo garoonka magaalada oo meel ka baxsan la geeyo oo safe ah oo nabad ah dadkana buuqa ka yaraynaysa laftigeeda dushoostigoodu yadulmarayso guuxeedu dhib buu uleeyahay marka in dadkuna ay deganaansho helaan garoonkuna uu nabadgelyo helo kana baxsan yahay magaalada wey
madaxweyne khudbadii aad jeedishay markii dhagax dhiga garoonkan cusub ee gaalkacyo la sameynayay waxaad ku dhawaaqday inuu hirgalay baaqaagii ahaa saddex sano iyo saddex garoon oo cusuba puntland ay yeelato welina dabcan garoomadii qaybi waa socdaan kuwa hadda la bilaabaya maxaad u xulatay inaad tilmaantid saddex sano iyo saddex garoon barnaamijkii ahaa inuu hirgalay waxa weye anigu markaa hadalkaas lahaa waxay ahayd bishii octoober laba kun afar iyo tobankii waxaana joogay magaalada london kola dee ilaha iga yarsiinayo laakiin hami aan qabaday ahayd in aanu inaad balaan samaysato qorshe inaad samaysato waxaa la yidhaahdaa haddaad ku guuldaraysato inaad qorshe samaysato waxaad qorshaysataa guuldaro sideedaba intaas micnaha si wanaagsan haddii aad ku guuldaraysato if you fail to plan you plan to fail waxa weeye haddii aad ku guuldaraysato inaad qorshe samaysato waxaad qorshaysanaysaa guuldaro waxaa rabaa marka qofka bini aadamkaahi waxay xayawaan kaga duwan tahay in aad nidaam inaad inaad qorshe samaysato in aad qorshahaasi markaas qaabkii aada u hirgelin lahayd iyo waktigii aad ku hirgelin lahayd iyo farsamada aad guur gelin lahayd alatiman dad baa lagaa rabaa marka dabcan anigu waxaan ogahay aan ogahay ma dhaqaalayaha haddaan ahay waxa ugu weyn oo wadan lagu horumarin karaa waa kaabayaal dhaqaale wadan hadduusan lahayn infrastructure uusan lahayn horumar ma gaari karo wadan aan dekada lahayn oon jidad lahayn oon aeroporto lahayn oo aan biyo lahayn adeer horumar ma gaari karo marka waxa weeye dadkeena inaan fahamsiiyo haddaanan wax kale ku guuleysan ilahay waana guuleynaya wax badanna waan qaban doona insha allahu inta wakti yarkan haw dhiman laakin waxaan rabaa in aragtida dadkeena wax laga bedelo sideedaba dadka perceptionka iyo fakerka dadkeenu inay isbedelaan baa muhiima dadku ay gartaan inay isku tashan karaan inay wax qabsan karaan in aysan ilaahay mooye cidna u baahnayn waxay u baahan yihiin caqligooda inay isticmaalaan
madaxweyne xilligai ololahaaga doorashada iyo kadibba waxaad aada ugu taamaysay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dabcan wax waa hirgaleen waxna waa socdaan maxay ku biirin karaan kobca dhaqaalaha puntland haddii waxaan kaabayaasha hirgalaan?
kueri annaga hadda khayraad baan leenahay waxaan leenahay macdin waxaan leenahay gaas waxaan leenahay saliid waxaan leenahay kalluun waxaan ka leenahay xoolo waxaan leenahay beeyo haddii hadda qof yidhaahdo nin hadda aad qof aad tidhaahdo warkaayo dhaqaala ma haysaneen maal gashada dalka dalka yagi oo khayraadka yani ka faa'iidaysta ama ama ka faa'iidaysano waxa weeye qofku adeen see kugu imaanaya wuxuu u baahan yahay garoon uu kasoo dego wuxuu u baahan yahay waddo uu qaado wuxuu u baahan yahay dekadu wuxuu soo saarto ka dhoofsado wuxuu u baahan yahay amni wuxuu u baahan yahay maxaa la yidhaahdaa serviceskii kale iyo khadamaadkii kale ayuu u baahan yahay marka inta haddaan la helin dee khayraadkaaga dabiiciga ahaa oo ay kamid ahaayeen beerihii oo kamid ahaayeen kalluunkii oo kamid ahaa macdintii see loola soo baxayaa dadkii u imaanaya marka kaabayaasha dhaqaaluhu waxaa la yidhahda public capital waxa weeye inaha capitalkii amase dhaqaalihii dadku wada lahaayeen taasay keeni kartaa private capitalkii midii sida gaarkaa loo lahaa oo khayraadka ka faa'iidaysan lahayd oo ama leedahay f d i da foreign direct investment maalgashiga dabadeed oo oo kambaniyyaasha ah waxaa keeni kara markii aad public capitalka dhisto marka hore dabacdi markaas wixii kale imaanayaanoo laga faa'iidaysan kara laakiin haddaaba aadan diyaaradii meel kasoo degi karta aadan ahayn see hormulgaasaade
Een, dhaqaalayahan baa tahay haddii sharax fiican aad naga siisid iyo saadaal haddii laguba guulaysto oo dabcan sidaad ku hamiyeysid ama dowladdaadu ay ku hamiyeysay ku saabsan hirgelinta kaabayaal dhaqaalo puntland ay leedahay maxaad is leedahay way iska bedelayaan dhinaca dhaqaalaha puntland iyo kuwa- adeer waxaa isbedelaya dhaqaalaha dalka dha isbedelaya Mhm.
shaqa abuuris baa imaanaysa dadku shaqay helayaan dadku aqooni iskiisba helayaan maanta dhawey alan lee eh, germanka c c e c so ila socday wuxuu ka hadlayay waxay ahayd uu gaaxya ka sheegayay mashruucu keliya maaha in diyaarad garoon diyaarad la abuurayo Mhm.
dad baa shaqo ka baranaya xataa oo qaabka hadda maanta waxa weeye shaqaalo badan oo soomaaliyeed ama reer puntland ah ama hadda em, eh, ganacyo jooga ayaa waxay baran doonaan em, yani em, farsamo cusub baran doona oo aeroboorkaasi uu keenayo Eh, kuwa jidadka aan dhisayno aan hadda eyl iyo garow ka dhisayno farsamo cusub baan ka baran skills bay dadku gengaraynaya aqoon baa imaanaysa shaqa aawis baa imaanaysa imise qof baa shaqo ka helaysa aeroboorka gaarkaxeed markuu dhismo ama intuu socdo imise qof baa shaqo ka helaysa em, eh, deg- eh, wadada eyl iyo garowe imise qof baa shaqo ka helaysa dekada boosaateed ballaarinteeda imise qof baa shaqo ka helaysa eh, jidadka dhismahooda adeer waxaasoo dhan waa shaqo